Dhaqanka Soomaalidu waa mid soo jireen ahaa kaasi oo jiilal badani iska dhaxleen. Sida taariikhyahanadu sheegeen, waxa uu asal ahaan ka samaysan yahay nolosha maalinle iyo xidhiidhka bulshada Soomaalidu la samaysay bulshooyinka caalamka, iyo cilaaqaadka ganacsi iyo waxbarasho ee deegaanada fogfog. Sidoo kale, dhaqanka Soomaalidu wuxuu in badan ku salaysan yahay diinta Islaamka oo dadka Soomaalida intooda badani aaminsan yihiin. Dhaqankan oo marba marka ka dambeysa isu soo bedelaya ayay haddana bulshada Soomaaliyeed weli kusii dheggan yihiin dhaqankooda. Haddaba, si aan wax badan uga ogaano dhaqanka Soomaalida ayaa waxaan wareysanay Maxamuud Cali oo ka mid ah dhalinyarada ku xeelka dheer isla markaana daraaseeya dhaqanka Soomaalida.
aad baa umahadsan tahay waxaan uga dhaadhicinaa inaanu dadkii u samayno wacyigelin marka hore markii wacyigelinta loo sameeyo oo dadkii in loo furo goobo wax lagu barto oo waxbarashada mataqaanaa la qiimeeyo oo marka ugu horeysa wax walba waxay ka bilowdaan ma ka unkamaan hoosta hoose beyska wax walba oo la bilaabayo waxa weeye waa hoos bay ka unkamaan marka waxaan ku talagalnaa inaanu dadka dhalinyarada waxyaalaha lagu dhiirigelin karo ama waxyaalaha lagu bedeli karo ama mataqaanaa kor loogu qaadi karo waxaan isku daynaa inaanu dadka kula talino caruuraha markay ay noqdaan ilaa saddex jir afar jir shan jir lix jir in baadiye loo dhigo talooyinka aan ku darno waxaa ka mid ah in miyiga loo dhigo miyigeenna waxa yaalla dhaqankii waxa jira afkeennii waxa jira waa meesha keliya lagu soo baraaro oo afkii lagu dhiso dhaqankii lagu dhiso hooyadu had iyo goor ilmaha kusoo barbaariso uu arkaayo dhirtii arkaayo xoolihii waxyaalihii nimcooleyda ha inagu lahayn wax walbana dee magaalada wax walbo magaalada dibad baa laga leeyahy ama wadano kalaa laga leeyahy laakiin inagu dhaqan ahaan waxaan u leenahay jiritaankeenna afka dhaqanka iyo diin ahaaneed waxaanu kan kasoo unkannay soomaali haddaan nahay soomaali ereyga waxaa laga keena soomaal waa neefka soomaal hasha soomaal saca soomaal soomaal baa laga keenay soomaal haddii laga keenay marka waxaanu dadka kula talinaa inay caruurtooda u qaadaan inay baadiyaha geeyaan haddii dibad laga keenana in magaaladii baadiyaheeda loo qaado arigiisi uu arko meesiyihii kala duwanaa hadday tahay loodii hadday tahay geeli hadday tahay arigii hadday tahay noocyadii kala duwanaa ee la dhaqan jiray soomaalidu dhaqan jirtay shanta meesiyi oo soomaalidu dhaqato inuu soo arko inuu barto magac ahaan waxay yihiin mid walba wuxuu ku aadan yahay mid walba wax loo isticmaalo mid walba qaabku joogo mid walba sidai ilmihii marka halkaasaanu tarbiyadda ugu horeysa iyo talooyinka ugu badan aanu ka dhisnaa waanu u sheegnaa marka barnaamijka dhaqanka had iyo goor waa u taagannahay waanu ololaynaa waanu u taagnaan doonnaa